nin lagu magacaabo doctor siciid ciise maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga lagu magacaabo dadka kana yimid wadamada reer galbeedka ayaa waxa uu ku jeesjeesay diinta islaamka isagoo weerar afka ah ku qaaday carabiga iyo diinta hadalladiisa ayaa noqdooyinka laga xusi karo waxaa ka mid ahaa oo uu ku weeraray haddii aan sida ay u qoran yihiin usoo gudbino waxa uu leeyahay haddii aan fiirino dhanka bulshada waxaa saameyn weyn ku leh wadaadada kuwaas oo dadka u tilmaamaya dhanka cirka ayuu leeyahay cirka iyo dhaqanka carabta hooyooyinka sharafta mudan waxay aqoonta barista ubadka jaal kula yihiin wadaadada waxayna u dhaga nugul yihiin fariinta wadaadada ayuu leeyahay qoordhibashadaas waxay bulshada soomaaliyeed dhaxal siisay wadaado taladoodu xun tahay in ay marin habaabiyaan jiilka soo baxaya hooyooyinkan ay u adeegsadaan deeq usoo ururinta loo isticmaalayo maskax rogidda ubadkooda ayuu leeyahay sidoo kale waxay wadaadadu sameeyeen wacyigelin diimeed oo qasadkeedu yahay in waxsheegidooda ay ku lamaansan tahay waxwarsi aan qaawnayn oo salka ku haya tabaruc diimeed oo dadka loogu yaboohayo ayuu leeyahay in aakhiro ay kheyr u keedsadaan waxyaabaha kale ee hadalkiisa ku jira waxaa ka mid ah jiilka soo koraya waxaa horyaalla in ay ku soo barbaaraan in afka iyo dhaqanka soomaaliyeed u hayaan uu yahay in uu u gadoomo afka carabiga iyo dhaqanka carabta tilmaantaas loo jiheeyey shacabka oo ah ku dhaqanka carabnimada wuxuu dadka siriq u gelinayaa in soomaalidu ay u qabaannimo ugu jirto danaha carabta iyo siyaasadooda lagu xagjirsiinayo wadaadada hogaamiye kooxeed diinta ayuu yidhi qodobka ugu dambeeya ee afraad oo waxyaabaha ugu yaabka badan oo xuse waxaa ka mid aha uu leeyahay wixii ka dhaqan gala bulshada wadamada carabta ayaan ku qasbannahay in aan dabagalno oo carabta ayaan annaga ku xirannahay dhaqankaas ayaana ka jira soomaaliya waxa uu tusaale usoo qaatay nacaybka looga soo horjeedo dunida aan islaamka ahayn waa gaalada eh ayaa ku soo xoogaysanaya buu yidhi dhaqanka dunida carabta oo carabta gaalada ayaa laga necab yahay waana taas buu yidhi midda maanta ka taagan soomaaliya oo naf iyo maalba soomaalidu ku seegtay adduunyada kale soomaalidu iyaguna waxay naceen gaalada aragti khaldan ayuuna ka aaminsan yahay in soomaalidu ay ku tiirsanaato ama weligoodba ay taageersanaato carabta ama carabeynta dhaqanka soomaaliyeed waxay muujinaysaa buu yidhi in dhanka bulshada aanu gun ka nahay haddaba hadalkaasi maxaa ka dhalanaya sideese culammada u aragtaa waxaanu hordhignay sheekh cali cabdulaahi cali katiin bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi lcaalamiin wsal llah wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi man tabicahum biixsaanin ila yawm iddiin bacd run ahaanti waxa weeyaan hadalka ninkaas uu ku hadlay waa hadal daf weyn ah oo diinta islaamka u ah maxaa yeelay hadalkiisu waa hadal ku cad waxa uu la jeedana waa ka muuqataa oo waxa uu tilmaamaya uu leeyahay wadaadada soomaaliyeed waxay ummadda ku wacyigeliyaan waxa weye dhaqamada carabeed iyo samada taasi waxay markaa u tusaale iyo cad oo waadaxay u tahay waxa uu ula jeeda oo ah samadana wuxuu ula jeeda allah khaaliqa koonka abuuray oo dadka wadaadada ah culammada soomaaliyeed ay ku xiraan dadka muslimiinta soomaaliyeed dhaqanka carbeedu sheegayana waa hadaf qarsoona ula jeedo diinta islaamka taasna waxaa tusaale hadal dambe uu soo wado oo ah cadaawada gaalada la necab yahay soomaalida waxay uga daysadaan carabta marka hadalkaas iyo kan marka laysku fasiro macnaheedu wuxuu noqonayaa ninkaani wuxuu ula jeedaa yani sababay ku xiraan iyo dhaqanka carbeed wuxuu ula jeedaa waa diinta islaamka iyo arringa khaaliqaa koolka abuuray ku xiran taasa hadalkaas uu ku cad yahay yani qofkii sidaa marka ku eedeynaya dadkii muslimiinta ahaa iyo culammadii soomaaliyeed ku eedeynaya dadka allah in lagu xiro onaya qofkaasi qof eedeeyay shareecadii islaamka iyo dadkii xamalatu shareeca ah ee sharciga xambaarsanaa marka xukunkaasaa ka soo baxayaa wuxuu noqonayaa qofkaasi inuu ku dhacay kufri isaguna uu kaafirku noqonayo maxaa yeelay allaha koonka abuuray dadka in lagu xiraa inay diin tahay iyo shay waxa weeyaan rususha ilaahay oo dhan uula soo diray macluum min addiin bidaruura ay tahay ayaa cad marka qofku hadduu sidaa u inkisan yahay baalihii koonka abuuray ummadda in lagu xiro oo uu doonayo wax kale iyo dhaqamo gaala in lagu xiro isaga u wato hadda kufriga arrintaasi waa waadix waana macluum min addiin bidaruura yani qof muslima marka cudurdaar loogu helayaana ma jiro ilaa ikraah iyo wax lamida mooyaane marka taa waxaa kaaga caddaatay ninkaas yacni kufriga uu ku hadlayo gaalnimadiisa ayaa meeshaa ka soo baxaysa marka waxaan leenahay dhaqamada uu soo bartay ee gaalnimada ah reerayib uu kala yimid ayuu doonayaa ummadda muslimiinta inuu u sharaxo ugana dhigo wax fiican culamadii muslimiinta ee soomaaliyeed ee cilmiga iyo aqoonta iyo diinta wuxuu ku faafinayay ee allahooda ku xirayana wuxuu ku eedaynaya arrinta noocaas ah waa midda uu ku maagay hooyooyinka soomaaliyeed oo uu leeyahay waxay ku eedaysan yihiin inay markaa wadaadadaas marka u nugul yihiin warkooda ay dhegaysanayaan ilmahooda ay u geysanayaan ta noocaasa ka soo baxaysa oo hooyooyinkii muslimaadka ahaa ee dhaqanka wanaagsan lahaa ee diinta ilmahooda ku tarbiyeynayay ee madaalista diinta gelinayay ee culammada ku xirayay ayuu eedaynaya wuxuu rabaa arrintaa inay joojiyaan oo ilmahooda culammada ay ka celiyaan iyo dugsiyaasha xaggeen la geenayaa marka meesha la geenayaa meesha isagu la rabo meelaha dhaqanka gaalada lagu barto iyo reer galbeedka arrimahooda ayuu rabaa halkaa inuu ummadda u leexiyo waana midda ugu faaciyinayo hadeerna u joogo una yimid
waxyaabaha uu ka dhawaajiyey doctor siciid ciise maxamuud gudoomiyaha xisbiga dadka waxaa ka mid ah haddii aan sida uu u qoray u aqriyo wixii ka dhaqan gala waddamada carabta ayaanu ku qasbannahay inaan dabagalno nacaybka looga soo horjeedo dunida aan islaamka ahayn ayaa ku soo xoogaysanaya dhaqanka dunida carabta ayuu yidhi waana taas midda maanta ka taagan soomaaliya oo naf iyo maalba soomaalidu ku seegtay adduunyada kale ayuu leeyahay hadalkaas hadda meesha uu ka sheegay uu hadalkaa uu sheegay run ahaanti uu leeyahay waa dhaqan carabta hadda ku soo maaratay ku imaanaya marka su-aasha aan kaa dhexgala ee su-aasha halkaasi ku jirta waxay tahay in gaalada la noco oo lala colaytamo ma dhaqan carbeed baa mise waa dhaqan muslim bismillah horta waxa weeye alwalaa walbaraa waa caqidada qof kastoo muslim ah uu aaminsan yahay waana kelimada tawxiidka waxay ka tarjumaysaa ra-sul islaam oo ah laa ilaaha ila allah ayaa macnaheedu wuxuu ku dhisan yahay in wax la necbaado waxna la jeclaado gaalada iyo kufrigooda iyo gaalnimadooda iyo iyaga daat ahaantooda labadaba in laga bari noqdo oo la nibcaado waa shay diin ah waana shay daruuriya qofka muslimka caqidadiisay daruuri u tahay haddii laga waayo nacaybka gaalada yani qofka islaamnimo ufiyo maba jiro maxaana kelimadii laa ilaaha waa wax la ansinayo o dhan wiyaalo kasoo haro dhan baa lagu kufrinaya ila allahna waa isbaaba wax allaala wixii diin iyo caqiidaha oo dhan baa la sugayaa taana waxaaba ilaahay subxaana watacaala ayaa fara badan ku cadeeyey arrinta noocaasa asagoo tilmaamaya nabiyullaahi ibraahim inay kugu sugan tahay dayasho wanaagsan dayashadaasi maxay tahay wabadaa baynana وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده بحلنا وحام غير عداوة يعليتا عليتك يا عداوة اسمها قرمة بالعمرسة قرمة مارسة إلى إله كرمه سبحانه وتعالى marka waxa weeyaan in waxa weeye gaalada cadaawad loo qaado oo diintooda iyo dhaqamadooda waxooda dhanba lagu kufriyaa waa min addiin waana shay caqiida ah qof kastaoo muslim ah arrintaa looga baahan yahay in la yidhaahdo waa dhaqan carabeedna ninkaan ujeedu ka leeyahay dhaqan carabeedna wuxuu ka wadaa diinta islaamka ula jeedaa shaati buu huwinayaa laakiin shaatigaas mid fiyow ma ahan waana mid markaa waxaa kafiif ah oo muuqanayo loo jeedo waxa uu ula jeeda inay tahay shareecada islaamka maadaama ay ku caddahay in gaalada lala calaytamo oo cadaawad loo qaado oo waxa weeyaan lala dagaalamo ta noocaas inay tahay diin islaam isaguna wuxuu ka dhigay dhaqan carabeed taasi marka waxay muujinaysaa dhaqan carabeed inuu la jeedo laakiin diinta islaamka sheekh cali laakiin wuxuu qirayaa dictoorku in culimmadu ay dadka shacabka muslimiinta ee soomaaliya ku dhaqan hanteen waxay u qabtaan muxaadaraad diinta islaamka ayay u sheegaan ayuu leeyahay meesha ugu horeysa qodobadiisana wuxuu ku sheegay culimmada dadka waxay u adeegsadaan buu yidhi oo tallaabooyinka ugu horeeya ka mida inay cerka ku xiraan iyo dhaqanka carabta ereygan cerka ah dadku aad bay runtii u hadal hayaan maxaad isleedahay yani gaalada ayaa cerka allah subxaana watacaala markay ku jejeesayaan tilmaamo maxaa ku keenay baad isleedahay isaga oo nin soomaali ah taa waa iska cadda waxaa ku keenay ninkan wax la cabsan yahaa dhaqankii reer galbeedka hadaabtii reer galbeedka ayuu sitaa waa midda uu culimmada ku eedaynaya muxaadaraad bay dhigaan dadka ayay kala hadlaan inay wax la baxaan oo wax sadaqaystaan taasu marka uu leeyahay waxbaa lagu helayaa bay yidhaahdeen taas marka waxa weeyaan waxay muujinaysaa xataa sadaqadii dadka muslimiinta wixii ay la baxayeen oo ilaahay ugu dhowaanayeen inuu dhaleecaynayo uu kasoo horjeedo marka ninka hadalkiisa dhanba waxaa kasoo muuqanaya kulliyan bay ninkan la dagaansan yahay diinta islaamka iyo dadka ku dhaqmaya intaba dadkana wax kale uusan ku haysan culammada soomaaliyeed oo ku dhaleecaynayo oo keliya inay dadkii ugu baaqayaan allah inay ku xiraadaan asaga tala saartaan allahaas marka waxaweye ku xirayaan buu kasoo horjeedaa wuxuu doonayaa waxaweye dad bedelan oo dhaqankii reer galbeedka u jilicsan oo gaalada jecel oo ahdaastooda ay ka fulayso marka arrinta uu ka xun yahay waxawe una ka cabaadayo culamadana waynaya wax kale ma ahan waa in dhaqankii reer galbeedka laga soo horjeedo kii islaamka dadkii ay ku dhagan yihiin hooyooyin iyo culamo iyo dhalinyaro intaba ay u soo jeedaan diintooda saasuu ka xun yahay wuxuuna meesha ku ninkaasi u soo aaday buu ka weysan yahay oo wuxuu rabay dad maaragtay qaaqaawan oo dhaqankii reer galbeedka uu ka muuqanayo oo isbedelay oo asaga hadafkiisa lala jaan qaadayo meesha ka sugayay taasuu marka meeshii ka weysan yaha ka muuqanaysa marka sidaasuu culammadana u dhaleecaynaya ninkaasi kolley xisbi ayuu madax ka yahay wuxuu doonayaa in madaxweyne uu noqdo marka afarta sano ay u dhammaato xasan sheekh maxamuud iyadoo xisbiyo fara badan oo isaga barbar socday oo fikradaan la qabo ay dowladda ku jiraan baarlamaanka iyo golaha wasiirada intaba kana yimid yurubta iyo america waxaadna la socotaa magaalada muqdisho in lagu beerayo dhaqankii gaalada oo faransiiskii iyo calmaaniyiintii iyo iskuulaad ay furteen marka la eego marka warbixintan kasoo baxday maxaa kala gudboon dadka muslimiinta ah runaantii waxa weeyaan halkaa waxaan uga jeedanaynaa dhammaan dadka muslimiinta soomaaliyeed markasta ay joogaanba inay baraarugaan oo dhaqamada khatarta ah ee nimanka gaaladu ay soo tababartay iyo gaalada laftirkooduba ay wadaan oo iskuullada iyo manaahibta cusub ee gaalada laga keenay iyo dadka fakarkii gaalada xambaarsan oo qalbigoodu reer galbeedka yahay iyo dhaqankooduba laakiin suurada soomaalinta ee maafkooski soomaaliga ku hadlaya kuwa noocaasa inay aada uga digtoonaadaan oo isaga maxaa waa cadow si gooni ayaga u saamaynay ninkan soomaaliga ah ee ku haybta ah ee waxa weeyaan dhaqan kale aaminsan ee gaalnimo aaminsan ee reer galbeedka dhaqankoodu doonaya inuu hirgeliyo runaantii khatar weyn bay ku tahay dadka muslimiinta soomaalida ah marka waxaa loo baahan yahay arrintaas inay ka baraarugaan oo ilmahooda iyo heladooda iyo dadkooda ay ka ceshadaan iskuullada noocaasa ee lagu barayo dhaqanka xun ee diinta islaamkii la eedaynayo ee culamadii lagu eedaynayo ee dhaqankooda lagu bedelayo ee la doonayo dad wax kala aaminsan inay kasoo baxaan taasna in badan bay soo socotay masaariicdaasna in badan bay wadeen gaalada iyo kuwa gaalada u adeegaya marka waxaan leenahay dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ha iska ilaaliyeen dhaqamadaas xunxun meelaha lagu faafinayo ilmahooda ayaysan geysanin xaasaskooda iyo gabdhahooda iyo wiilashooda intaba ha ka ilaashadeen hana ka digtoonaadeen ha laga hor tago dhammaan culamada waxaan leeyahay muxaadaraad ha la qabto iyo ladawaad looga hortegayo rixladan khatarta ah ee ku tiga ku imaanaysa duulaanka dadka shariicada islaamka aaminsanaan lagu weerarayo oo kaba daran midii qoriga iyo xabadda ahayd waxa xabadda iyo qoriga loo ridayana wax kale ma ahayo gaalada u dagaalamayeen waxay ahayd in raayadooda iyo waxa weeye ahdaaftooda iyo dhaqamadooda waddanka laga hirgeliya u dagaalamayeen kuwii baaba-an ay u baabeen ujeedadaas ay ahayd waana midda ilaahay uu noo sheegay inay u dagaalamayaan walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaaacu taasayna usocon hadaafkooduna uu yahay waana mid baa hadda baahida soo muuqanaysa kuwa iyaga ay soo tababareen maanta waddankii inay ku soo daayeen ay mashaariicdoodii lasoo kala baxeen oo ummadii afmugin ay kula hadlayaan waxaas ay internetadii kusoo qorayaan ayaga ay ku dhawaaqayaan marka waxaan hala baraarugo oo xamladaha laga hortago oo dhammaan culammada soomaaliyeed iyo dadka wax garanaya iyo dadka diintooda duuraanaya ha ka hortageen oo hal wax laga hortago arrinta nooca sidaasaan lena aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa sheekh cali cabdulaahi cali katiin oo ka mid ah culimada diinta islaamka